Goobaha lagu saaray cilaanka isla markaana lagu qurxiyo habeenkii ee magaalada Jowhara caasimadda Hirshabeelle ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul badan maadaama maalmo kooban inaga xigto munaasabadda Ciidul Fitriga. Xilligan oo kale marka la gaaro goobaha cilaan saarka waxaa soo buux dhaafiya haween iyo caruur oo isku diyaarinaya munaasabadda Ciidul Fitriga. Najmo Cabdulaahi oo ah maamulaha cashab iyo Tasiiloon ayaa ka warbixisay diyaar garowga ugu jiraan munaasabadda Ciidul Fitriga iyo shaqada ay u hayaan bulshada.
marka hore waa mahadsan tahay diyaar garow aad iyo aad u wanaagsan aan ku jirnaa maadaama ay farxadda tahay maalin aad noogu weyn oo muslimiintan ku weyn ay tahay diyaar garow aad iyo aad u wanaagsan oo aad u weyn aan ku jirnaa waxa ugu qaalisan oo hadda loo sameeyo ilmaha waaye oo ilmaha la ciidsiiyo ilmaha la qurxiyo ilmaha qurxinayna dadka ugu badana hadda iidayana waa ilmo sidii hore ma aha sida caadiga ah dad waaweyn maxaa la dhahayaa xilligooda ma aha xilli ilmeed waaye ilmaha iidsiinaa sida cilaankana waan saarnaa make upka waan sameynaa wax walba waan sameynaa sida dumarka sida loo qurxiyo sida caruurta sida loogu qurxiyo tinta loogu tidxo tinta loo sida loogu dabo wax walba oo dumar qurxintiisa ku saabsan tahay waan sameynaa gabdhaha ilamidka eh waxaan ku waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha qaaliga ah sida fursadan ciidda soo galayso waxa ugu fiican oo ugu ugu waxada badan ciid waaye xiliyada laga faa'iidaystana waaye xiliyadan ciid eh waxaa ka faa'iidaystaa xirfadlayaasha xirfadlayaasha oo anaga ah kamid nahay tiimka cilaan saarka ah marka waxaa ugu faa'iide waxaan ugu baaqi lahaa si wanaagsan macaamiishooda wax ugu qabtaan ee macaamiishooda soo dhaweystaan si wanaagsanna ay wax u qabsadaan insha allah marka la gaaro xilligan oo kale waxaa mashquul badan laga dareemaa goobaha lagu qurxiyo dumarka ee magaalada jowhar kuwa oo soo buux dhaafiya haween iyo caruur si ay ugu dabaaldegaan munaasabadda ciidul fitriga